Haween badan oo ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa fursad ganacsi ka abuurtay samaynta barafka iyo jalaatada si ay uga maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba. Qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay warbaahinta Isnaa ee magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay inay samaystaan fursadan shaqo iyo sida ay uga maareeyaan noloshooda.
Magacayga waxaa lahaa Kalduumo Cabdi Xasan waxaan sameeyaa barafka sidoo kale jalaatada. Waxaa igu dhaliyay maadaaman aan guri joogto ahay caruurteeda inaan ku dhex jiro oon shaqadaana qabsado waxaa igu dhaliyay midaas awgeeda mar oo waxaa jirto kuleelo zaaid ay jiraan oo barafka la waaynayo saas darteeda waxaa is dhahay ama shaqa abuur samaystaa maadaama aa guri joogta aa tahay farinjeeridana iyaalaan laba xaba waayo midna jalaatada ku samaystaa midna barafka ku samaystaa barafka waa liiga tirsadaa duulooyinka aa loo tiriyaa marmar oo waxaa jirto oo barafka aan samaysanayno shan boqol oo xabo labada farinjeer oo maalintaas jalaatada la baajinayo magaceyga iyo shaqadaan qabta magaceyga waxaa liima aadan barafaan xirxiraan gataay barafka waa leega tirsadaay dadka baadiyaha iga tirsadaay dadka magaaladaba kunay iga qaataan laba kunay gataan masana kun iyo shanay gataan qofta baadiya fog degan oo degan oo baadiya dheer degan laba kunay gadanay anana kunay iga qaadanay anigana bokosta boqolabaatan xabo boqolabaatan xabaan xiranaa faranjeerkaygaan gashanaa faa'iidadayga ilmahayga caanahaygaan aagaraasanaa fursadan shaqada ilmahaygan oo aan wax caana aagaraasadaa ilmahayga dartoodan fursadan u galay dhanka kale amran xasan cusmaan waxa ay ka mid tahay habeenka sii iibsada barafka iyo jalaatada ayaa sheegtay in ay usii iibgeyso duulada raqayle islamarkaana codsatay in lagu dhiirigeliyo shaqadan ay hayso barafta qaataay kutuulooyishinta u qaataay maasha allah waxaa leebsiiyaa lamaxab saddex kun aa leebsiiyaa waxaana ka tahay xabad laba kun aa ka tahay martaa barafta oo raqiis ahaay waxaa leebsiinay kun kuna leebsiinay hadda laata barafti waa qaalooy kuleela a kacay waxaa ku qaataa laba xab saddex kun waxaana sii kataa laba laba kun kuulooyintan u qaataay maasha allah raqeela u qaataay aa ku gataay boqolta xaba dalaata waxaa ku qaataay todobaatan kun aa ku qaataay hadda kolintey waxaa ku qaataay todobaatan iyo shan kun aa ku qaataay labaatan iyo shan kun aa ka raadiyay wallahi wax macquul waa ka helaay siddeetan kun aa ka helaay soddon kun mootadaa siiyaay laba doolar noogso adeegtaay ilmaa nool maalmeed aa dhigtaay jabtaa joor oo idhaysana waxaa ku baaqayaa inaa shaqada loo dhiirigeliyo oo shaq abuur la siiyo aa ku baaqaya haweenkan ayaa sanadihii u dambeeyey waxa ay bilaabeen in ay saro u qaadaan soo bandhiga hal abuurkooda ganacsi